saalax fulaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada mahadaayo oo la soo xiriiray warqabadka idaacadda goobjoog f m qaybteeda gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay inuu ka tagay howsha xafiiska kadib markii maamulka degmada mahadaay gaar ahaan guddoomiyuhu uu sheegay in uu isku dayay howlihii saalax uu xaqa u lahaa in uu qabtay axmed xuseen afrax guddoomiyaha degmada mahadaay waxaana sidoo kale uu sheegay in qaadista lacagaha canshuuraadka ama daqliga soo gala degmada ay tahay isqabashada koowaad ee maamulka sare ee degmada ay isku qabteen saalax waana hordhigay su-aalo dhowra waxa uu sheegay in maamulkiisa degmada mahadaay uu ku guuldaraystay waxuu qabashada bulshada deegaanka xilli lagu guda jiro fatahaada kasoo rogmanaya webiga shabeelle xanuuno kala duwan oo degmada deegaano hoostaga ka dilaacaya islamarkaana maamulku uusan awood u lahayn in bulshada deegaanku wax u qabto siduu hadalka uu dhigay horta maamulka degmada waxaad moodaysaa waajibaadkiisii iyo xilkii maamuleed in maaragta ku fashilmay folaha khilaafka waa iska jiraa waxaa laisku khilaafana meel shaqa aana ma laisku khilaafo waxaa laisku khilaafana waxa waaye howlaha guddoomiye ku-xigeen kasta in shaqadiisa iyo waajibaadka wasaarada arrimaha gudaha usoo idmatay loo madax baneeyo si haddii la wayne kooq kaxa iyo koohaada iyo koo heebsa ayay kala noqdeen kalka maamul oo maaragtay waxqabad juusta admaadee ka furnaala ma jirto bulshada inuu isku sasirka arrimo bulshaha maadaama gogoomi xikeenka arrimaha bulshada aan ahay ayaan tallaabadaas qaari ururda bulshada rayidka ah inaan sameeyo ay danahooda ka tashaan ganacsatada culamaa udiinka dhallinyarada haweenka inay ayaga isku tashtaan maadaama maamulka ku fashilna
xaaji saalax waxyaabaha een adigu shakhsiyadaada een maamulka mahadaay mar aan la hadalnay ay kugu eedeeyeen qayb ka ah in shaqada iyo xafiiska aad ka tagtay bilaa sabab marka een bal eeddaa iyada ka waran beenay ka sheegaan waayo waxa waaye waxyaabaha isu qabsanaya waajibaadka shaqa ah anigu communitaanada iyadoo isjacalaan mahadee kasoo wareegay markii qaab xumo socodka oon arkay waxa xilkayga iyo xanaasadeyga oo waajibaadka wasaarada ii saaratana laga afduubay markii cashuuraadkii oo maaragtay bulshada laga qaadayna horumarintii degmada waxba laaga qabanayno dad jeebkooda ku dhaceyso sidaasaan kaga soo dhaqaaqay iyadoo communitaada iyo odayaasha dhaqanka maaragtay ayaan dulsaar ku noqday gobolka waa dad mashaqaysata inkastoo aanay ahayn markii ugu horreysay ee qeeladhaan noocan oo kalea uu muujiyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada mahadaay ee dowladda soomaaliya haddana waxaa xusid mudan in dabyaaqadii sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii uu sheegay inuu gudbiyey warqado dacwo ah islamarkaana uu gudbinayay hoggaanka sare ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba qaybta garsoorka hasaati uu sheegay in ay ka gaabsadeen wax ka qabashada cabashada uu gudbiyey xiriir ay la samaysay goobjoog f m guddoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax waa uu ka gaabsaday ka hadalka arrinta qusaysa muran xafiiseedka kala dhexeeya guddoomiye ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada ee maamulka degmada mahadaay aadan xuseen daa'uud idaacadda goobjoog jowhar